بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غيره من دعاء من دعاه غير من دعاه صاحب الطعام أداكني باب بيان ما كي عدينتي بابكي وهي يفعله السمين أيوه الضيف روحي martidaahaa إdaa tabicahu hadduu soo raaco غayru man dacaahu ciddii uu yeedhay saaxibu الdacaami cuntada kii lahaa cid aan ahayn oo isagii baa loo yeedhay dacwu kuba yimi cid aan dadkii loo yeedhay ahayn baa ku soo dartoo soo raacday bal waxa uu la imanaya dayfku taas buu inoo cadaynteediiyo wixii kuba yimuu baabkeedii yahay واstixbaabi idni صaaxibi الطacaami litaabici iyo sunanimadka ay suno tahay ruuxii cuntada lahaa inuu diidana waa leeyahay ruuxan aanuu yeedhin inuu gurigiisa soo gala mau cuntada cunebe inuu u fasaxo dee kol hadduu cunto u yimi si uu dadkan isaguna ula waum cuntadan ugala qeyb galo taas bal iyadna istixbaabkeed oo bal adigu waxa weeyaan kollay laba qaybood buu tarjamadiis raaciyey mid waa ruuxa dayfkee martida midna waa ruuxi saaxiba dacaam hadday dhacdo ruux baa cunto sameeyo cid gaaruu u sameeyo oo uu yeedhay ciddii uu sameeyey marka ciddii uu yeedhay cid aan ahayn baa soo raacday bal ruuxa dayfkii wuxuu isagu yeelayo ninkaama marka horeba hadna raacin buu odhanayaa mise wax kaluu la imanaya taasi waa midoo waan arki doonaa arrinta labaadna bal hadday dhacdo ruuxaan dee ciddii uu yeedhay aan ka mid ahayn uu yimaado ruuxi khiyaar wuxuu u leeyahay inuu iska celiyo kol haddaanu u yeedhin inuu celiyo waa leeyahay bal hadduu xataa gurigii soo galay dee saaritaankiisii waa leeyahay laakiin haddana bal istixbaabkeeda ay dee mustaxab tahay inuu isaga fasaxo isaga idmo marka horeba dacwola-aan ha ku yimaado ama dufayl haba ahaado intuba xadiiska inoogu iman doonaa wuxuu yihi markaa imaamkii muslim raximah اllahu tacaala xadaثna qtaybة بن سacيid وcثman بن أbي شhaybة وتqarba في الlفظ qاala xadaثna جarيir عن الأعmش عن أbي wائl عن أbي masعوud الأنصاaري qاla أنh qاal raggu waa raggii dee kolley aad kitaabka ugu soo noqnoqonayay sheekuna raximah الlahu taعaalى wuxuu inoo sheegayaa lafdigan soo socdee xadiidku leeyahay labadiisan sheekh xagga inay isku dhow yihiin xagga lafdigoodu iskuba dhowaa oo dee meelo qaarkood baa laga yaabaa lafdigu intuu kala dunaa xaggii macnaa iskaga mid ahaayeen laakiin xagga alfaada ay iskaga dhowaayeen wuxuu hi abu mascuud alansaarina waa saxaabigii jaliilka cuqbatu bna camrin qaala wuxuu hi saxaabigaasi kaana wuxuu aha rajulu nimin nin oo min alansaari ansaar kaba mida yuqaalu lahu abu shucaybin waxaa lagu magacaabayay abu shucayb waa kunyadiisii wa kaana lahu ninkaa waxaa u sugnaa gulaamun addoon laxaamun hilible ah oo gulaam ama waa cabdi makaalkan hilible ah oo dee hilibka xirfadiisu ay shaqada tahay buu lahaa oo u sugnaa markaa labadoodu wade waa asxaabtii rasuulkay kaba mid yihiin ninkii waa ninkaa ansaareed abu shucayb baa la yidhaha kana waa addoonkiisii oo ee shaqadan isagu addoon u ahaayo kolley waa shaqadiisii oo isaguna waxbuu kaba helayay ninkan sayidkiisii laakiin intaa wax dhaafsan oo xagga magacyadooda oo aan haynaa ma jirto bal dee imaamu dunya fii waqti ama xaafid اdunya fii waqti waa ibnu xajar muu helin magacooda iyo taas muu helin dee dikri kale meel kale ku leeyihin oon xadiidkana hayna oon xadiidkana hayna maba jirto haddaba faraa uu arkay ninkii abu shucayb rasuulu llaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay buu arkay facarafa wuxuu gartay fii wejihi wejigiisiiba aljuuca dee waa kan kolley rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu alayh saxaadabaduba markay hijradii hijradii de ay madiine uhijroodeen iyo sanadihii hore bal intii xataa futuuxaadku furmeen ee ay dee khaybar iyo laba qabsaday isagoo aynu soo marnay ehelkiisa sanada waxay ku filaado inuu uba dhigi jiray haddana dad socotaa dad dayfa baahi kalea imanayso wixii kuba bixinayo wixii wakti lamuu gaari jirin marka wakti wax lahay iyo wakti aan wax lahaynba intaba xataa bacda alfutuuxaat way jirtayba rasuulka ilaahay buu wejigiisii ka dareemay gaajo faqaala ligulaamihi gulaamkiisii baa wuxuu ku yidhi wayxakaa isnac lanaa dacaaman bal waxaad noo samaysaa oy noo samaysaa cunto لخمسة نفر تكفي لخمسة نفر جمع سدx ama شaن ama شhaن ruux deeqi karta waa cunto bal شhaن ruux deeqaysa samee buu ku yihi فإني anigu uriidu waxaan doonayaa أن أdcuوa inaan u yeedho النبي صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay خامسa خمسة شaن mid kamida xaaluu yahay oo ujeedadu شhaن rasuulka ilaahay ka mid yahay inaan u yeedho ayaan doonaya dee ina cidi soo raacday rasuulka ilaahay oo asxaabtiisii u dhaloweyd ee laba joogtay laakiin dee cadadkaa kooban oo waa shan rasuulka ilaahay ku jira salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laftiga khamisa khamsatinna markuu san uu yimaado dee laba cadadoo isku mid oo laysu idaafeeyo waxay ku laqbeeyaan ma lagu fasira wa waaxidan min khamsa oo imaka shan mid kamida weeye haddii imaka halkan labada cadad ay kala duwan yihiin oo ay tahay waana shay banaan halkana in lalaba yimaado dee luq ahaan baan ujeedaa maha laftiga xadiidka inoogu soo aroore khamisa arbacatin iyada marka waa afarkii shanaynaya la odhanayaayo dee waa afarkii shanta ku ahaa ee shan kaba dhigayay laakiin tani waa khamisa khamsatin ay waaxida min khamsa qaala wuxuu yidhi abu mascuud baa odhanaya fasanaca gulaamkii ayaa sameeyey cuntadii ثuma atى النabiya slى الlهu عalيه waslم ninkii abu shucayb baa u yimi rasuulki ilaahay fadacaahu uu u yeedhay khamisa khamsatin شhan mid kamida xaaluyo ujeedadu adi iyo nafar kale oo afari kaalaya buu yihi oo saasu u yeedhay ugu yeedhay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh cadadkii loo xadiday kamuu badin isagiyo afar kalea israacay oo markaa kuwii la joogay ahaa baa israacay watabacahum waxaa raacay uun oo aan dee markaasna shantii ka mid ahayn rajulu nin nin adugu isagu ayaa iyagii dee waxa weeyaan raacay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iska joog kumuu odhan markii hore ee falamaa balaqa markuu gaadhay albaaba kadinkii ee ninkii albaabkiisiiyo lasoo gaadhay ayuu qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ina haadaa ninkan itabacana uuna soo raacay oo dee intii aada noo xadiday ee shanta ahayd kamuu mid ahayd fain shita haddaad doonto an taأdana lahu inaad u fasaxdo fadaaka wey dee waabay u idan oo u fasax adaa khiyaar kale wain shita haddaad doontona rajaca uu laabmi oo haddii aad doontona uu laabmi qaala ninkii wuxuu yhi abu shacayb laa ay laa uriidu an yarjica ama de an laa aadana lahu bal aadanu lahu waan u idmayaa yaa rasuul اllahi rasuulka ilaahay waan u fasaxayaa buu yihi si buu iyagii ugala qeyb galay cuntadii loogu yeedhay xadiidku laba dariiq buu leeyahay oo inoo dambaysta labada dariiq baan yar israacin doona waa asaniidun markaasaan fawaaida xadiidka khaasatan inta imaam nawowi halkan kuba sheegay walow intaa in ka badan xaafid ibnu xajar sheego ayaan intan kuba gaabsanayn soo casharku inooguba socdo wuxuu yihi imaamku raximah اllahu taعaalى وxadaثanah abubakr ibn abi shaybata وaisxaaq ibn ibrahima jamiiعا can abi mucaawiyata xa وxadaثanah naصr bn caliyin اljahdamiy abu saciidi اlashaj qaala xadaثana abu usaamata xa وxadaثna عubayd الlahi بn mعaadin qaala xadaثna abi qaala xadaثna شhuعbaة xa وxadaثnii cabdالlahi بn cabdالرaحman الdarimiy qaala xadaثna mحamed بn yuسufa can sufyaana kulhm can اlأcmaشhi xadiidku waa xadiidkii hore un hadda culimadu shek keliya wax ka maqla kumay kaaftoomi jirine intaasoo sheekh baabay laba kulmi jireen muslim waxaan aragnaa markii hore qutaybat ibnu saciid iyo cusmaan ibnu abi shayba xadiidka kaba wariyey waana soo aragnay lafdigoodii ay iskuba dhowaadeen dariiqan iminkaan hayno halka allaba hadday inoogu sugnaayeen waxaa inoogu suganba imika halkan dee shan kale oo abubakr ibnu abi shayba iyo isxaaq ibnu ibraahim oo sheekooda abu mucaawiye yahay nasr bnu caliy aljahdam iyo abu saciid ilashaj cabdullahi ibnu saciid oo sheekhoodu abu usaame yahay cubaydullahi bni mucaad oo aabbihii ha kaba wariyey marka dambe laakiin shucbo sanadka halka iskaga imanayaan uu noqonayso iyo waa lix kaleba cabdullahi bni cabdiraxmaan idarimi maxamed ibni yuusufkan uu ka warinayaana waa firyaabi weeye firyaabi hadduu sufyaan idlaaqana waa thawri un oo can sufyaana waa thawriye haddaba kulluhumna wuxuu wadaa waa sufyaan thawri oo imaka inoogu dambe u dambeeyey iyo shucba ibn اlxajaaj iyo abu usama oo xamaad ibn usama iyo abu mucaawiya afartaa weeye afartooduba can ilacmash acmash bay xadiidka ka wariyeen markii horena jariir ibn cabdilxamiid baa xadiidka kii aan matigiisii oo dhan soo aragnay warinayo acmash kaba warinayo dariiqa horena acmash waa inoogu sugnaa binaxwi xadii an waay can ilacmashi can abi waa'ilin can abi mascuudin abu waa'ilna markii horena waa inoogu sugnaa inta dambe acmasheexa ka dambeeya can abi mascuudin bihada اlxadiiثi can الnabiyi salى اllahu عalayه wasalam binaxwi xadiiثi jariirin jariir ibn cabdilxamiid xadiidkiisii oo kale qaala nasr bnu caliyin fii riwaayati hada اlxadiiثi adigu eeg markaa hore waa ta aan soo aragnay maka can ilacmashi can abi waa'ilin can abi mascuudin iyo cancanooyin baa kuba sugnaa nasr bnu cali oo shuyuukhdii muslim nin kaba mid ahaa ayaa riwaayadiisu intaba samaac ay iyadu ku tasasusay ama iskaga daba tagtay oo tii buu sheegaya wuxuu yihi qaala nasr bnu caliyin fii riwaayatihi lihada اlxadiiثi xadaثana abu usamata qaala xadaثana اlacmashu qaala xadaثana shaqiiq bnu salamata shaqiiq bnu salamana waa abu waa'ilkii ee magaciisuu sheegay qaala xadaثana abu mascuudin اlanصaariy oo intuba xadaثana xadaثana xadaثana bay riwaayadan nasri ay ahay wasaq alxadiiثa xadiidkii hore ayuu deeto markaa matnigiisii ayuu dhameeyuu kaxeeye وxadaثnii mحamed بn cmr بn jabalة بn abi rawaadin qaala xadaثnaa abuاljawaabi qaala xadaثnaa cmاar wahuwa بn رusayqi can اlacmashi can abi sufyaana can jaabirin bal sanad kolley waa dadku waa dad way soo noqnoqdaan xataa labada nine imaka raggan dee inagu badan aan ahayn abuljawaabna kolley dhowr meelood buu kitaabka kagaba sugan yahay magaciisa alaxos ibnu jawaab baa la yidhaah abuljawaab waa kunyadiisii aabihiina jawaab weeyeene magaciisa alaxos la yidhaaha alaxos ibnu jawaab addabi alkufi xaafidnu xajar wuxuu kaba dhigaa nin saduuqa inuu yahay uqaada qaarkeedna kolkol dee xifdigiisu aanu saa aada u adkayn oo ragga mutqiniinta lama sinee kolkol awhaami ay kaba dhacdo oo dabaqadii atbaacu taabiciinta ugu dambeysay ama taasaca isagu saasoo yidhaaha wa xaafidnu xajarti in waa imaka ninkan aan hayno alaxwas ibnu jawaab abujawaab ama camaar ibnu rusayq isaga kunyadiisa abulaxwas baa la yidhaha ninkan imaka kunya magaciisa iyo kunyadiisa isku marka marka kunyada shee ninkaa tilmiidkaha iyo dee sheekha kunyadooda iyo magacaa isku mid noqonaya abulaxwas baa la yidhaha alkufiya adabia wa camaar ibnu rusayq isaguna xaafid ibnu xajar wuxuu kaba cabiraa inaan ba'si kuba sugnayn laa ba'sa bihi oo haaminu kaba dhigaaye laakiin axmed iyo ibnu macin iyo qolooyin kaleba ninkan waa hiqa yidhaaheen kitaabkana meeluu kaga sugan yahay maha meel keliya marka maxaan soo aragnay markii hore eg can acmashi can abi waa'ilin can abi mascuudin taas baa sanadkii xadiidka u ahaa ilaa saxaabigu imika halkan maxay tahay waa can ilacmash acmash baa laba shee markaa laba dariiq yeeshay can abi sufyaana can jaabirin oo jaabir bn cabdillahina xadiidkan oo kaleu wariyey xa waxadaanii salamatu bnu shabiibin qaala xadaana alxasan bnu acyana xasan ibni moxamed ibni acyan in la yidhaha horeyna usoo aragnay marar qaala xadaana zuhayr waa ina mucaawiya qaala xadaana alacmashu can shaqiiqi can abi mascuudi can nabiyi salى اllahu alayhi wasalam wa can acmashi can abi sufyaana can jaabirin bihada alxadiid marka arrinka dambe iyo dariiqa dambena muxuu yahay haddii camaar ibnu rusayq dariiqiisii can ilacmash can abi sufyaan can jaabir ahaa zuhayr ibnu mucaawiya labadii dariiqba xadiidka waa ku wariyey wuxuu ku wariyey ta hore xadaana alacmashu can shaqiiqin can abi mascuud maxaa kaloo zuhayr baa leh waa xadaana zuhayr can ilacmashi can abi sufyaan can jaabir oo markaa in marka ay noqoto acmash can shaqiiq can abi mascuudna xadiidkii hore qolooyinka badani warinaya ee acmashna ay dee qolooyinka badani kaba wariyeen baa zuhayr iyagii uu kuba raaco mutaabaca dariiqii hore weeye dariiqiisa dambe can ilacmash can abi sufyaan can jaabirna camaar ibnu rusayq ayuu dariiqiisiibuu mutaabaca u yahay ama shaahid buu xadiidkii hore ee shawaahidiisii ayuu kaba mid noqonaya bal xadiidkan duruqdiisu waa inoo dhammaatee xadiidka dee kolley bal tarjamadii labadii arrimood oo u tarjamaysay labaduba way nooguba sugan yihiin oo waxay nooguba sugan haddii shaksi loo yeedho oo ruux uba yeedho cunto uguba yeedho oo ruux kala raaco iyadoonu dadkii loo yeedhay ka mid ahayn in waxay dee tahay isagu marka hore joojinteeda waaba intaasoo dhexda ka laamo waaba intaasoo si kala noqoto waaba intaasoo uu tegayo ruuxa kale ee matalan dacwada lahaa isku halayntiiyo hiqa iyo jaanibkaas bal isagoo garanaya inaanu diidahaynba ee isagii na raacna ma orhanayo iska noqona ma orhanayo si rasuulka ilaahay yeelay salawaat ullaahi wasalaamu calayh laakiin markuu albaabkii gaadho kol haddii dee isaga dacwadu ay ku jihaysnayd isagiyo ciddii laba socotay ama hadduu keligiiba ahaa ninkan kaleba uu kusoo biiray uun marka caynkaasuu saaxiba dacaam ogeysiinayaa si uu isagaa qaraar kale khiyaarka isagaa leh ama ugu idmo ama uguba diido bal taas oo kale waata xadiidka iyada inooguba sugan waana jaanibkan dee uu tarjamadii hor ahayd arrinta labaad ee uu halkan uu yihi waاstixbaabi idni saaxibi الdacaami litaabicna waa san rasuulkii ninkii uu yeelay markii rasuulka ilaahay dee uu arrintii u sheegay waa kan uba fasaxay oo waxa roon dee kolkaa ruuxa gurigiisii yimi haddaan wax mafsada iyo wax dhiboo dee kaba ratimaya xuduurkiisani jirin oo hadduu dee ruuxaan uba laa'iq ahayn dadkan uu yee u yeedhay la fadhiisigooda ama dhib kale ay kaba imanaysa ama waxyaalo yahay dee mancinteedii waa leeyahay laakiin markaan wax mafsado oo ka ratimaysa imaatinkiisa iyo ka qaybgelkiisa aanu jirin dee waabay habboon tahay inuu waxa weeye inuu isagaba fasaxo khaasatan haddii cuntaduba kuba filaanayso bal markaa taasba weeye oo xadiidka sida inooguba sugan waxaana u leeyahay xaroodna hadduu celinayo dee bal usluub ladifan raddigii jamiilkaa layna faray qowlkii macruufkaa inay celintiisu noqoto iyo bal taas bay tahay oo waasan dee umuuro kaloo kale xagga marka la eego xirfadan dee imaka gulaamu laxaam waa xirfo waa shaqo un bay kaba mid tahay bal matalan wax dee imaka muru'ajab ah iyo wax bal matalan taas sharaf xumo iyo ruuxa xalaal doonka ee taa kuba kasbanaya hadduu wixii maxduuraadkii sharciga iskaba ilaaliyo taasi waxay kuba sugan maba jirto waa kan de waa xirfadaasoo bukhaari halkan laxaan bedelkeeda qasoon baa dhacay waana isla macno un weeye dee yeedhidii bal matalan laba yeedhayo xataa dadka dee ama san oo kale rasuulka ilaahay dadka mansilada mudan iyo sharaftaa saraba leh cid xirfadoodi iyo tan iyo bal taa ay tahay yeedhida ay uba yeedhayeen ajeebidii ay ajiibayeen iyo aqbalkoodna iyo ciddii kuu yeedhay bal matalan aqbalkeedii haddaan wax cudurdaarood uga hadhaa aanu jirin aqbalkii laba aqbalaya rasuulka ilaahay baa ina amrayba waidaa dacaka faajib hadduu ruuxii muslimka kuuba yeedhay in la ajiibo bal matalan taasna waa xadiidka nooguma sugantay bal rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh muxuu yihi xataa waxaan loogu yeedhaya waxa aada u hooseeyo o qiimo lahayn hadduu yahay hadduu mijo adi oo kale kuraacba yahay maan diideen waan aqbali lahaa unoo dee waxa ka weyn takriimkan iyo maamuuskan iyo xurmayntan uu ruuxu kuba xurmeeyey ayaa wuxuu kuu keenaya iyo waxa markaa taas kaba weyn weeye waa tashriif waa ikraam ruuxina in la dhowraba weeyaan oo bal matalan markaa la ajiibo ruuxii muslimkaa ee kuba yeelay bal xuquuqda dadka muslimiinta ay iskuba leeyihin ayaabay tahay haddii ruux muslima uu kuba yeedho inaad aqbashood ajiibto weeye taas dee hadday welimo cursi tahayna waa taa in badanoo culimada ka mida ay taa waajibka ku khaas yeelaan walow aan leenahay horena aan usoo marnay xataa suurooyinkii ay walimada cursiga kuba timi mooyaane axaadiidta mudlaqe idlaaqa kuba timi waa dacwo dhammaanteed kol haddaan wax maanic oo sharcigi jirin wax ruuxa dee loogu cudurdaaro ka harhkii aanu jirin inuu aqbalaba bal taas iyada way nooguma sugantay kolley axaadiidta baabkuna inoo socda bal baabkuna inu yar leedaa la arkaayo kolley hadalkeenu iskaba koobnaadee وxdثnي زهير بن حرب قال xdثna يزيد بن هاrون قال أخبرnا حمد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن jاrا jاr لرasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay u sugna oo فارisiya reer فارسa rasuulka ilaahay buu la jaar ahaa madiinu deganaa nin reer فارسa wa ahaa kana wuxuu ahaa طayب المرqi maraqiisu ku uu fiican yahay ujeedada cuntada uu sameeyo cunto fiican oo wanaagsan buu samayn jiray oo haggaasu mala aada uba yaqaanay oo bal muxuu ahaa waxyaalaha uu samaynaya dee baraqu kaba mid yahay mid si fiican uba sameeya taas fasanaca wuu sameeyey lirasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay buu u sameeyey cunto uma jaa waa yimi yadcuuhu xaal uu yeedhayo isagoo rasuulka ilaahay uba yeedhaya faqaala rasuulka ilaahi wuxuu ihi gurigii buu ugu yimi waana gurigii caaisha marka ay gelaysay wahaadihi dee isagu u yeedhayey kale waxaa dhici karta xaaladoodii waa tii caaisha waa tidhi kolkol saddex bilood oo dee markaa laba bilood oo dhammaaday waayaan oo bishii saddexaadna ay bilataa dhacaysay yaa guriga rasuulkaba ama guryihiisaba say kaba cabirtay cuntaba laguma karin waa xaaladoodu sayba ahaydba rasuulka ilaahi baa dhe tanna oo macnaa dee wadcu haadihi ama atadcu haadihi tanna ma u yeedhaysaayo dacwada ma raacinaysaa caaishuu sheegaya walicaaishata yushiiru licaaisha faqaala ninka wuxu uhi laa may waxaa dhici karta dee cuntadu inay koobnaydba inay yaraydu islaa rasuulka ilaahun bay kuba filan tahay hadduu dee ay cid kale ay soo raacdo cid kale ay la wadaagsatana dee sidii uu doonaya rasuulka ilaah inayguma filaatay inaanay dhaceen oo islaa aanay dhacdeen oo islaa waabu kaba yaraanaya cuntadii markaa taas baa wuxuu hi may faqaala rasuulkii baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu calay lah haddaba ana dacwadii ee ma ajiibayo taas buu yihi faqaala marka may ninkii wuxuu yihi faqaala la faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam la rasuulka ilahi baa dacwadii celiyo haddaba ana ee kuma raacayuu yihi facaada ninkii baa soo noqday yadcuuhu xaal uba yeedhayo faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wa haadihi oo tanna dee may raacaysaayo ma raacinaysaa dee de yadna ma u yeedhaysaa qaala la siin buu haddana ninkii yihi o qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam la ayuu isagiina markii dambena yidhi ثuma caada yadcuuhu faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm whadihi qaala wuxu hi nacam ha fi haaliثati markii saddexaad faqaama way kiceen yatadaafacani iyagoo wada socdo dee yamshi axadumaa ihra اaakhari adugu dee isdaba socdaanba xataa atayaa ilaa ay yimaadeen manzilahu gurigiisii ay yimaadeen taasun bal tana waa arrin labaad oo waa dacwo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عaleyh ninkan reer faris baa uba yeedhay muxuna waxaa la arkaa inuu wax yaroo koobanba ahaa markaasaa markii uu rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyagoo dee gurigii joogay dhici karta inaan cuntaba laba karsanbo dee baahi ay jirto hadduu keligii inuu tago oo cuntadii sooba cuno isagoo dheragsan uu soo noqday iyadna laga yaabaa gurigiiba aan damba laguma karin waxna aani ool dee cishradii fiicnayd iyo macnaha makaarim alakhlaaq dee wax ka baxsan ayay ahaan laydba oo dee musaaxabada xuquuqdeedii iyo mucaasharada xuquuqdeedii iyadoo bal matalan adiga aada dhereegsantahay ruuxii agtaada joogayna ama dadkuguma dhowaano uu qatan yahay dee kolley waxa roon may ahayn oo rasuulka ilaahay baa markaas saa daraaddeed dacwadii ubaba celiyey isagiina taas idhin halkan baa bacd alculamaa yidhahho sida imaam malik oo kale iyo de markay xaaladan oo kale dhacdo hadduu ruuxu dee u yeedhayo ruuxba laga yaabaaba dee reerkiiba inay baahan yihiin oo kale waxaaba roon cuntadaad ugu yeedhaysa inaad uma dirto ehelkiisu ha kala qeyb galen oo cuntadii aada ugu yeedhi lahayd isagii haddii aad u dirto waa hadal imaam malikiya lagaba soo naqliyo wuxuu bal matalan maxay noqonaysaa dee dadkii la joogay gurigiisii baa la wadaagsanaya waxay ama ha ku filaadeen ama yaanay kuma filaaninba laakiin hadday suurad san oo kale oy dhici kartay inay baahi jirto ruuxii gurigiiba aw markaa ruuxi qatanya haddaad saun dee fulan oo bal isagii unaad maanta soo qadaysiisid reerkiisna uu qatanyaho isagoo qadeeya uu ku noqday reerkiina uu qatan yahay kolley dee xuquuqdii musaaxabada iyo cishradii fiicnayd taasi wax ka duwan bay noqonaysaaba oo bal markaa rasuulka ilaahay arrintiisan taasay kuba xambaarantay isaga diidmadiisna waxay kuba xambaarantay sidaan soo sheegnay inay wixiiba yaraayeen oo is yidhi dee haddii cidi sooba raacdo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ba wuxuu kaba yaraan wax deeqa ma noqonayo isaguna jaanibkaas uu kaba egay ugu dambeynna waa kan markii dambe dee intuu soo noqday rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dacwadii labadoodiiba u wada fidiyey bal matalan markuu labadoodiiba u wada fidiyeyna dee way wada tegeenoo wixii ilaahay uga qadarayba ayay kaba cuneen bal markaa umuurahan ama tanna ama arinku wuxuu kuba xambaaran yahay taas oo kale kolley dee diidmada rasuulka ilaahay diidayna waa jaanibkaasun bay ahayd isaga diidmadiisuna marka hore waa mala wixii oo yar oo islahaa rasuulka ilaahay ma deeqi doono haddii cid soo raacdo taasun bu baabu jawaasi istitbaacihi gayrahu ilى daari man yasiqu biridaahu bidalik ويتحققه تحققا tاما واستحباب الاجتiماع على الطعام bal waa أxاadiiث koley أحكaamo isku dhow dhow ay nooguba sugan tahay waana bal mثalا waana baab yar dheeraan doono kolley haddii dee aan wada dhamayn karno waa soxon israacin karo haddii kalena bal intii dee kol baan ka gaadhna ayaan axaadiiثan walow aanay أxaadiiث badan ahayn ee duruqda khaasatan xadiidka dambe badnaan doonta ayaan eegi doonaa wixii ilaahay noogaba qadare wuxuu baabaysan yahay banaanida ay banaan tahay jawaazi istitbaacihi istitbaac waa ti sa- siintiiyo ta'dii dalabka faa'iideynaysay waa dalabka uu dalbayo inuu raaco dee hayrahu ayrki istitbaacihi hayrahu kayrkii ilaa daari man yasiqu biridaahu bidalika cidda uu kuba kalsoon yahay ee uu ku kalsoon yahay inuu arrinkan ku raali noqonayo daartiisi oo maxay iyada tani malaa xadiisadii horeana inoo qaydaysaay waa tii rasuulka ilaahay nin baa soo raacay iyagoo shanba ahaa lamu hadlin markii hore markii kaninkii lasoo gaadhay buu ku yidhi ninkani waana soo raacay oo dee umaad yeedhin isagae haddaad doonto waad u fasixi haddii kalena u iskaba laabmi waana waxaan leenahayna waa arrinku waaba saas ee ruuxii bal matalan marka horeba ma haboono meel aan lagugu yeedhin inaad iska tagtaa hoo dee waxaan toosnaynba waaye xadiid abu daud iyo ay wariyeen walow xaf ibnu xajar uu daciifiyo fatxubaari oo kale ayaa dee man ataa waxa weeyaan bigayri dacwatin ama ma dakala bigayri dacwati aman ataa bigayri dacwatin dakala saariqan oo ruuxa dee dacwalaaniya iyadoon loo yeedhin iska soo galay oo kale wuxuu soo gelaya isagoo tuuga waayo waxaan dee shaygani kol haddaan ruuxani ufasixin wuxuu weji uu ku banaysaamama jirto waxaan oo kale ba lafdiga xadiidka sanadkiisa dacfiga kuma sugnaado وkرجم غيرا bl mثلا waana dee tan ay dufayliga iyo waa yidhahaan waa nin magacii oo malaa reer carbeed oo reer cabdاللahi بن kضفan laba odhanayo nin kaba dhashay dufayl carays yidhaaheen oo malaa meeshii dee aros jiraba iskaba tegi jire ama meeshii cunto baa lagu hayo magacii markaasa wixii dambe ee caadadiisi iyo dhaqankiisii yeeshayba dufayl bay yidhaaheen oo waa ninkaa magaciisii baa laguma magacaabay dayfana luqada carabeed waa yidhahen iyagoo nun ku siyaadiye un ka dacwo la-aan iskaba yimaado horta wax boomba ma aha laakiin bal ruuxii lasoo raacay waa taa aynu soo maray marka baabkana muxuu yahay ruux baa cidi ay u yeedhay ruux kale ayaa meeshii jiro dhici karta dee uu og yahay xaajadiisiina waxaanu garanayaa ciddan loo tegaye uba yeedhay ruux haddii uu soo kaxaysto inaanu diidahay inuu raalli ku yahay macnaa waa kalsooniyo taa uu hubaa oo waa isku hadlayd ruuxani inaanu diidahayn raalli ku noqonayo ciddii isnaa lasoo raacda taas buu og yahayba banaanida ay banaan tahay bal inuu ruux kalon looba yeedhin uu isagu sii kaxayso laakiin waa markuu og yahay mahasa xaaladii hore waa marka uu og yahay inuu ruuxa guriga lehee dee u yeedhay uu ogolaanayo aqbalsan yahay ama raalli ku yaho arrintan aanu diidahayn ama aanu karhayn markuu og yahay weeye haddii aanu taa ogeyn iyada cid ma kaxaysanayo taas wey oo markaa wuxuu yihi ilaa daari man yasiqu cid uu ku kalsoon yahay daartiisa maxay uu ku kalsoon yahay biridaahu bidalika inuu arrintaa raalli ku noqonayo oo wayataxaqaqu taxaquqan taaman maha dee hami dani uun ee uu hagaag u hubo weeye uu xaqiiqsanayo taxaquq taama inaanu diidahay bal inuu raalli kuba yahay taasi waa mid waاstixbaab ijtimaac cala dacam tani ee cuntadaa ku barakowdee in cuntadii lagu ururo oo aan dee lakala gurguranayn meel keliya la isugu tago oo meel lagu wada cuno taas istixbaabkeeda oo dee barakadii baa kuwa jirta taasna waxyaalo ama ayaama axaadiis baa inoo dambaysan wuxuu markaa musanifku xadaثana abubakr ibn abi shaybata qaala xadaثana khalf bnu khaliifata can yaziid bni kaysana can abi xaazimi can abi hurayrata qaala anahu qaal bal khalf bnu khaliifata kolley hore waxaan filayaa kitaabka waynuugu soo maray khalf bnu khaliifata bni saacid alashjaci wuxuu isagu sheegtay inuu صaxaabigii camr ibn xurays arkay waa صaxaabi oo dee isagoo yar uu arkay bal ru'yadaasi hadday ru'yo ictibaar lahayd saa daraaddeed ba aragtidaa uu sheegtay bay culimada qaar ugu tiriyeen inuu taabici yahay oo taabici uu yahay dee barhkood say ibnu cuyeyne iyana taa way diidanaayeeno waa inankiisa ku arkay bay lahaayeeno maha صaxaabiga muu arkin oo de haddii markaa la yidhaah ku arkay isaga maha taabici ma noqonayo ibnu xajarna kitaabkiisa taqriib oo kale dabaqada sideedaad buu kaba dhiga oo bal xataa dabaqadii koobaad ee atbaacu taabiciinta ugu waaweyneyd kuwaba dare uu ka dambeysaya dabaqada sideedaad buu kaba dhigaa dee qolooyinkii iyagu aragtidaa usugayna waa kuwan kuba socday haddii la yidhaha taabici weeyena wuxuu noqonaya taabiciintii o dhan ninkii ugu geeri dambeeyuu noqonaya waayo boqol iyo siddeetankii ama boqol iyo koob iyo siddeetankii buu dhintay waana suyudisuu ku socdo alfiyadiisa oo kale oo wamacmaru awalu man minhum qadaa wakhalafun aakhiruhum mowta madaa buu kaba cabira oo nin macmar la yidhaha buu leeyahy waa ninkii taabiciinta ugu hor dhinto soddonkii hijirada malaa darawiijaan iyo dhulkaa laguma dilay waa saxaabadii oo xataa caadigii khilaafada weeye oo jira ayaa la dilo kaas buu yidhaha macmar baa ugu hor hor dhintay markaasaa muxuu yidhaha wakhalafun aakhiruhum mowta mada khalaf bnu khaliifana waa ninkii taabiciintii ugu dambeeyey geeri markay noqoto boqol iyo siddeetankii laakiin haddii aan idhaahno waa iddica un oo ninkan ma sugno inuu camr bnu xurayt arkay dee taabici ma noqonayo wax taabicina markaa boqol iyo siddeetankii may nooleyn weeye oo taabici waktigaas noola ma jirin ninkan weeyaan oo isagu dee suyuudina waa kuwa kuba socday inuu camr bnu xurayt arkay markaa sidaa daraaddeed taabici ku yid waana waqti dambe waqtigu dhintay boqol iyo siddeetankii ama koob iyo siddeetankii yaziid ibnu kaysaan waa nin saadise ka mid oo kitaabkana malamela kagaba jira kuyadiisa abu ismaaciil iyo abu munayn iyo labadaba waa la idhaha nin reer kuufo xaafid saduuqun yukhtiu kaba cabiro walow ay ma kala duwani ay tawhiiqiyaan ama abu xaasimkan waa ninkii dee abu hurayre kaba warinayay abu xaasim mawla markaa caza salmaan ninkii magaciisu ahaa wuxuu yihi abu hurayra qaala kharaja rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa baxay daata yowmin maalin aw laylatin ama habeen aduu wakti buu baxay gurigiisa khaasatan saacad aan la bixin hadday maalin ahaydna saacad dadku ay guryahooda joogaan oon la bixin dee nin dani bixisay uun mooye ayuu soo baxay habeen hadday tahna waqti dee dadku ay guryahooda kuba hoydaan oon la bixin buu soo baxay faidaa waaba huwa rasuulkii ilaahay oo wuxuu baaba kusoo kadiyay daad waa fujaaye dee biabi bakrin wa cumar abi bakr iyo cumar ayuun baabu isna iyagoo daba jooga guryahoodii ka soo baxay oo wada joogun baabuu la soo kulmay faqaala wuxuu yihi ma akhrajakumaa maxaa idin soo saaray min buyuutikumaa guryihiina idinka soo saaray haadihi saacata saacaddan oo saacaddan maxaa guryihiina idinkaba soo saaray qaala waxay yidhaaheen aljuucu gaajaana soo saartay kolleyna waa sii xaaladii khaasatan qabla alfutuuxaat iyo laba ahaa iyo dee bal taasoo in waxa weeyaan gaajaana soo saartay oo de adigu waxa weeye dee gaajadii dheeraatay bay fadhii kari waayeen oo guryihii bay ku nagaan kari waayeen oo markaasay soo baxeenba ama bal waxa weeye say iskuba ilowsiyaan ama waa intaasay xeelaan be yaa rasuul اllahi qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay wa ana anigana waladii ilaah baan ku dhaartay nafsii biyadih la akhrajanii waxa i soo saaray aladii kii akhrajakuma waxaa idin soo saaray un baa ana isoo bixiyey umuu kaca taas buu yihi labadoodii buu la hadlayaa horena waa ta aynuu soo maray inay dee waana luqo jirtaba in jamaca waxa ugu yarba la idhaa laba oo imika taas bay noqonaysaa in haddii kale waxay ahaan lahayd un inuu waxa weeyaan quumaa yidhaahe quumu aanu odhan taasay ahaan lahayd ma in waa luqo jirtaan leenahay laakiin ma xaqiiqa oo jamacii markaa laba ugu yariyo wixii ka badan weeye mise waa majaaz taasi waa de bal kalaam kale waana de wax laba yidhi imaam nawowina waa ta halkan uu leeyahy waaba majaaz bal waxaan leenahay se waa loqo jirta un faqaamu way kaceen macahu rasuulka ilaahay maciisa waa labadoodii rasuulka ilaahay bay raaceen faataa wuxuu yimi rajula nin min alansaari nin ansaar kamiduu gurigiisii yimi eeg rasuulka ilaahay waa tegayaa waa dee iyagu rasuulka ilaahay nin gurigiisii ku arkuu soo martiyey ee nin kastaaba isagii ciddii u wato oo kuba farxayaa se yidhaaheen oo waa istitbaaca wuxuu wadaa waa kan iyagiina kaxeeyey faataa rajula min alansaari nin ansaar kamida ayuu gurigiisii yimi ninkan abulhaysan baa kunyadiisu ay ahayd kolley oo markaasi magaciisa malik baa la idhahaa ibnu tayihan waay faidaa huwa laysa fii beytihi wuxuun baa markaa soo kulmay ama dee kusoo kadiyey laysa fii beyti gurigiisa inaanu ku sugnayno markaa uu guriga yimi gurigii wuu ka maqnaa kollay hawsha gurigu uu leeyahi buu u maqnaa khaadimna ma lahayn falamaa ra'atu lmar'atu haweeneydii markay aragtay waa haweeneydii uu ninkaasi qabay abulhaytham ayay qaala tidhi marxaban wa ahla aad bay u faraxday way soo dhoweysay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo dee ciddii laba socotayba markaasay waxay tihi kelimadan dee ah soo dhoweyd marxaban waahla taas bay tidhi waa laba kelimo oo carabi ay isticmaali jireen oo tarxiibka iyo soo dhoweynta ay u isticmaali jireen macnahan deedna ay yidhaahaan culimadu waxa weeye waa saadafta raman raxban wasacatan waahla macnaha waxaad la waafaqday la kulantay meel waasaca marxaban iyo dad dee ehela oo ku soo dhoweynayabo ta'nasu bihim bal marka waxaana dee inooguba sugan ruuxi dayfka markuu kuu yimaado kolley waana inkii ruuxa mu'minkaa laba faray inuu dayfkiisa karaameeyo uu saanfale oo dee laguba farxo kelimadan oo kale iyo lagubaba yidhaaho loo muujiyo dee farxadda biquduumihi taas marxaban waahla taas bay tidhi haweenaydii baa tidhi faqaala lahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam oo imika waxa weeyaan imaatinkan rasuulka ilaahay gurigiisa yimina dee waa ninkaa saxaabadii rasuulka ilaahay ka mida waatan arki doona isaguna qoyskiisiibaa kuwa farxay isaguna farxaddiisa waan arki doonaaba waa kalsoonisa aynu soo marniyo dee idlaalkaas iyaga kaxayntan uu kaxeeyeyna waa arrinkaa uu sheegay oo ah de waa kalsoonida uu ruuxani inuu raalitan ku yahay ku ku farxayaba oo bal masalan uu kuba kalsoon yahay ma uu ogaa taas baa tan keentay wuxuu yihi markaa marxaban wa ahla ayay bal matan haweeneydii baa tidhi waxaana inaguba sidai haweeney ajnabiye oo kale imanka gurigii way u fasaxdo way soo gelisay marka aanay dee khalwa jirin khalwadii xaaraamta ahay ay garanaysana ninkii guriga lahaa inaanu ciddan diidanayne uu raalli ku yahay garanaysa dee meel aan khalwa ka dhacayna ay fadhiistaan waa shay jaa-isa way bannaantay haddii laakiin dee ay og tahay inuu diidan yahay ama aanay ridihiisa ogeyn marka caynkaasa uma fasaxayso waa tii xadiidkii kale kuba yimi ee gurigiisa yaanay uba fasixin cid uu diidayay yaanay uba fasixina imaka halkan way ogeyd inuu ku farxayo inuu doonayo inuu jeclaanayo taasoo uu aad iyo aada uguma farxayo saasay uguma fasaxday hadalka la maqliyo waxyaalaha caynkaasina ee imaka khalwana maaha taas khalwadii dee xaaraamteed waa markay labadii ruuxee ajnabiga ahaayee ninkiiyo naagtaha meel ay aamin ka yihiin cid kale inay uguma soo gasho ay isla fadhiistaan oo kale iyo taas bay khalwadii xaaraamtayd ahayd markaasa faqaala laha rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ku yihi ayna fulanun hebelmee waa ninkeedii abulhaysan baan nidhi qaala waxay tidhi dahaba uu tegey yastacdibu lanaa min almaay xaal uu dalbaya annaga biyo macaan noo dalbayo yastacdibu waa yadlubu lana almaa alcadb waxa weeyaan ruuxu biyi hadday qadhaadhiyo biyo macaan la dooniyo waa dee dayibaadka ilaahay subxaana watacaala inoo fasaxay inoo baneeyey taase uu tegey bay tiro wuxuu noo doonay biyo macaan buu noo doonayo dee adigu meel buu uga soo dhaaminayay iyadoo xaaladu taatayid waqtigaa jaa waxyi meel ansaariyu ninkii ansaariga ahaa fanadara wuxuu arkay uu eegay ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam oo saaxiibahay gurigii unbaabu ku arkay waa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo labadiisii saaxiib abubakar iyo cumar uma qaala wuxuu uhi alxamdu lilah nicmo weynoo ilaahay ugu nicmeeyey weeye inuu maanta gurigiisii joogo rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh iyo labadiisii saaxiibay marti u yihiin taas buu deetay ilaahay uguba xamdiyey alxamdu lilah buu yihi welibana wuxuu raaciyey ma axadun axad ma ahanin alyowma maanta akrama mid ka karaamo badan oo adyaafan xag martiyeed mini aniga ruux marka la eega marti iga karaamo badan iga dee martidiisu ay ka sharaf badan tahay martidaydu maba jirto dee waana runtii bay ahayd bo waxa weeyaan afdal alkhalq iyo khayr markaa bashar ayaa gurigiisii joogay labadiisii saaxiiba saxaabadii oo dhan ba uguba fadliga badnaayo cid cala aliطlaaq adduunyada oo dhan kaba karaamo badnayd xag marka la eega marti ahaan uga sharaf badnayd mabay jirin nicmadaasna ilah buu ugu xamdiyey xadiid kata inaguba suganna ee ilaahay subxaanaه watacaala aad markay nicmo daahiri ku xasisho ama nicma ay ku soo cusboonaato in ilaahay looguba xamdiyo haddii niqmo iyo ciqaab ama wax culus iyo dhibi ay kaa faydantana iyaduna waxa weeye ama mid ku haysatay haba noqote ama nu tawaqacood kaba baqanayso ilaahay kaa badbaadiye haba noqote iyaduna ilaahay baa subxaana watacaala looguba xamdiyaya sheekhu intaa markuu sheeguu yihi weliba qidco saalixo wixii halkaa kuba soo arooraya kitaabul adkaar baan kuba ururiyey arrin kalena bal matalan oo halkan kitaabul adkaar kuba sheegeen de adigu bal waxay la tahay xadiidka dee toos ahaan imika ugama qaadanaya de waa lafdigan lakin dee amaan baabkeedii kuba sugan ba weye lakin masalada waqti baan haysana qorinkiina sharaxa egan doontaan fandalaqa markiiba waa tegayo fajaaءahum wuxuu ula yimi bicidqin laan fiihi fiigiisa busrun busri iyo watamru wardam nin beer low beeruu lahaa timir badan buu lahaa kolley xoolana waa lahaa oo sida lafdiga tirmidi kuwa yimi kahiira nakli washiyaah arina waa lahaa nakhilla waa lahaa marka wuxuu soo gooyey timirta laamaheedan dee ay timirtu kaba ay ku sugan tahay waa intan rucubta cidqina marka caynta la kasriya laantay noqonaysaa iyo dee intan adigu bala matalan ay waxa weeyaan timirtu dee waxa weyan ay kuba sugan tahay markay midhaha bixiso intaasoo aanu kasoo dhilin isagoo kamuu soo daadin laantii oo dhan buu keenay intaa dee iskuba ay ku taallay timirtuu soo wada jebiyuu uba keenay marka maxaa kuba jiray busri mid markaa iyadu waxa weeye uun imika soo bislaanayso oo markaa bsri waatay habeenadi dhowna aan ashribo kuba haynay waa markaa ama casanan ama cawlaan iyo ay yeelatay soo jilcaysay soo bislaanayso bilowdo bal matalan inay bislaato intaanay rudab noqon midna waa mid mar horeba intay bislaatay timir noqoto weli aanu goyn iyo rutabkii hagaag markuu bislaada ahaa waa martabadii udhexaysay busriga iyo timirta timirta waa xaalada ugu dambaysa rudabkuna waa xaalada dhexe hagaag markay ubisishay aada u qoyan tahay busriguna waa markaa ay bilowdo intaba nimbo kii uu doonayey si u cuno nimbo kii uu doonayey ayuu intaa uba keenay cidqina waxaan idhi waa laanta haddii caynta un la fadxiyo cadqi la yidhaha geedka dhan geedkao dhan baa la yidhaha cadqina waa annakla waa geedka oo dhan oo timirta cadqi lagu magacaaba cidqina waa laantan de ay timirtu kaba baxayso ama midho ay kaba baxayaan faqaala wuxuu yidhi intani waa de wixii uu ay ahayd inuu usoo dedejiyo waaba ka iyagaba khaasatan saan soo aragnay gaajaa guryahoodii kaba soo saartay taasay u yimaadeen ay uba martiyeenba marka wax la karkariyaba dee sugiddu waabay adkaydo sidan de waa kumeel gaadhiyo dee waxuu usoo dedejiye weeye kuluu cuna min haadihi tan ama timirtan wax kaba cuna ayuu yidhi وأkخda uu qaatay intani waxay idin fawaakih iyo dee تqdiim iyo تacjiilba وأkhada wuxuu qaatay almudyata mididi minta in la kasrin karana horeba waynuu soo maray oo waa si uu neef ugu qalo faqaala lahu rasuul الlahi صلى الlaهu عalيه waسلم rasuulka ilaahi baa wuxuu ku yihi إyaaka wاlxaluuba macnaa waxaad iska ilaalisaad ka digtoonaataa wاlxaluuba waa neef irmaan oo dee neef irmaan haddii uu gowraco uu qalo caanaheedii waa la waayaa ilmaheedii ama dee jaqayana meeshii caanuu ku waayaa iyaguna caanii way waayaan neef kaleo aan irmaanayn oo godhanna hilibkii uu kali lahaayo kale waa leeyahay oo wax loo baahanyay maaha haddaba iska ilaali buu leeyahay neef irmaan inaad qashaan xalubna waa daatow dee waxa weeyaan dar ama daatu laban sida lafdiga tirmidiba ahaa kolley lafdiga xalubna waa facuul dee bimacnaa waay imaka halkan oo kolley wasanku markuu san yahay facuul oo kale dee waxaa lamida mifcaal iyo mifciil iyo mifcal intuba lamid weeyaane ta'dan faariqadae mudakarka iyo muanadka lagu kala soocaa ma ma raacdo oo imika xaluub waa muanathun haddii imika se waxa weeyaan de bedelkeeda oo kale shay mudakaro wasanka kuba yimi khaasatan marka bacna ismi faacil iyo ismi mafcuul aanu ahayn ta'du ma raacdo faariqadeede wasanka waa saas waxaa lamida mifcaal iyo mifciil oo kolley ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلة waa iبن مالك ألفyadiisa markay taأdu فaariqة tahay mذkr iyo مؤنث kala saarayso ma raacda ayuu yidhaahaa de ma gasho facuul ma gasho waa kan aan hayno markuu aصل yahu leeyaho markuu macnaa faacil yahay mifcaal samicdaar oo kale iyo mifcil samindiq oo kale iyo taas ma gasho kadaka mfعal mifcalna waa saas oo kale markaasaa wuxuu raaciyaa shadriga inteeda dambe wixii ta ay gashee baabkan ihi waa shuduud kuba suganoo sida miskiin iyo miskiinatun oo kale iyo taasi waayo waxay taadi inaanay gelin xataa iyadana waayo waa mafciil weeye marka waxyaalaha caynkaasay ta i raacday ee abwaabta ama dee matalan muwadda kaba midi waa shuduudun kuba sugan ee qiyaas ma aha kolley markaasna wixii la maqlay un baa lagu kaaftoomaya ee loogama qiyaas qaadanaya wax bal markaa waxaan leenahay alxaluub de maadadan asalkeeda ayaanay ta iraacin ta afaariqi aanay raacin fadabaxa lahum sidaa rasuulka ilaahay tiibuu dee ku yidhi isaguna siibuu yeelay oo neef uu soo qalay faakaluu min ashaati neefkii adhi ahaaye uu soo qalayna waxbay kaba cuneen hilibkii markii uu bislaaday wa min dalika alcidqi laantaas dee timirta anwaacdeed ay kuba sugnaydna iyadna waxbay kaba cuneen wa sharibuu biyihiina way cabbeen oo dee calaa hada aطacaam iyo calaa markaa falama anshabicuu markay dhargeen warawow ay cokanaadeen ee dee biyihiina ay cabbeen ayuu qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay yihi li abi bakri wacumara waladii ilaah baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadii gacantiisa ay ku sugan tahaye latus'aluna waa laydin weydiin doonaa can hada naciimi naciimka yowma alqiyamati waa naciimkan oo muxuu yahay akhrajakum waxa idinka soo saaray min buyuutikum aqaladiini aljucu gaaja idinka soo saartay uma lam tarjicuu maydaan laamin xataa asaabakum hada naciimu naciimkani oo wax la cunay iyo wax la cababa lahaa ilaa uu idin asiibay markaa uma latus'aluna yowmaidin can inaciim qur'aanka baata inooguba sugan harkii qaboobaaye ilaahay ku siiye biyihii qaboobaaye dee cuntadii naciimkaas bay tahayba weydiintoodan iyaga la weydiinayana waxay kuba xambaareenoon waa waqti ay baahnaayeen bay intan heleen waa waxoogaagaa kooban ha kaba dhargeenba ee waa su-aalu tacdaadi nicam oo waa ruuxii oo dee bal nicamtii ilaahay subxaanahu watacaala ugu nicmeeyey loo tiriyo la xusuusiyo marka maxay taasi keensanaysaa naciimkaas kol haddii laisweydiin doono in dee wixii ilaahay kugu nicmeeyey haba yaraadeene ilaahay looguba shukriyo shukrigaasi wuxuu noqon muqaabil buu u noqon nicmadan laguba siiyey ee ruuxii bal wixii ilaahay siiyey ee ugu nicmeeyey kuba shukriyaana ee shukrigeedii gutaana kollay su-aasha ka dambaysa su-aalu ciqaab uu kuba guta ma noqonayso ee su-aasha dee uu ilaahay u xusuusinayo wixii looguba nicmeeyey unbay noqonaysa su-aal munaaqasho iyo su-aal ciqaabi ay ka dambayso hadduu kuba shukriyo laakiin nicamtii ilaahay subxaana watacaala hadduu kuba shukri waayo bal macsiyadiisa u kaalmaysto iyada marka caynkaasa ee waxaa markaa sugaya jaza haddaan ilaahay kaba dhaafin noqon kara ciqaab noqon kara وxdثnي اسحاq بن منصور qال أخبرنا أbو هiشhام يعnي المغيرة بن سلمة قال xdثnا cبدالواحد بن زياد qال xdثnا يزيد يزيد بن kayسان waa ninkii marka dhoweyd baan soo haynay qال xdثnا أbو xاaزم qال سمعت أbا هريرة يقول بيna وqت أbو بكر قاacd uu fadhiyo والxاal cمر cمرna mعahu maciisa yahay إd وqtiga أtاahma waxa u yimi رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم isagoo isna gurigiisii ka soo baxay saacadaan la bixinna way ahayd faqaala wuxuu ihi ma qacadakumaa haahunaa halkan maxaa idin fadhiisiyey qaala waxay yidhaaheen akhrajana aljuucu min buyuutina waladii bacahaka bilxaq uma dakara wuxuu sheegay eeg yaziid ibnu kaysan markii horeba waa inoogu sugnaa ee waxaa markii hore ka warinaya khalaf ibnu khaliifata imikana waxaa xadiidka warinaya cabdulwaaxid ibnu ziyaad cabdulwaaxid wuxuu sheegay markaa weeye naxو xadiiثi khalf ibn khaliifata xadiidkii khalf ibn khaliife nimankan kaba soo baxnay mid laba mid ah bal xadiidkani kolley xadiid kale inoo bilaabmayo halkan buu inooguba dhamaaday waxaa iyada inooguba sugan arrintii terjamadu waa inooguba sugan tahay oo rasuulkii ilaahay kalsooni uu ku kalsoonaa abulhaytham gurigiisii buu tegey waa kan cid kalena sii kaxeeyo abubakar iyo cumar ay kuba sugan yihiin marka haddii kalsoonidaa ruuxu uu og yahay baasi kuma sugna buu leeyahay ruuxaan looba yeedhinba haddii xataa adiga lagu yeedhay hadduu siiba raaco haddii arrintaasi ay jirto waxaa kaloo inooguba sugan dayfku markuu yimaado bal horta in loola soo degdego wixii kolba sahlan oo in marka dambe wixii dee lagu maamuusayo lagu martigelinayo haba dambayse haddii wax lasoo qadimi karo ama wuxuu cabo haba noqoto ama wax yaroo kale oo fududsan kale oo fawaakih oo kale iyo wax iskaba diyaaray hadday jiraan in loolaba soo degdego bal matalan taas iyada waxaa dhici karta ruuxu inuu aada uba gugaajaysan yahay inaanu waxaa sugiba karahayn ama ay ku adagtahay inuu sugaabaaba suurtagalah waasan xaaladoodna ahayd bal taasna iyada xadiidka way nooguba sugan tahay waxaan halkan sheekhu kaba soo noqonayaa jamaacaad selafka kamid oo nici jiray inuu ruuxu isku hawlo ama isu kelifo dayfkii oo ay lahaayeenba dee wixii kolba u sahlanaada ayuu laba imanayaa laakiin taa dee bacda selaf laga soo naqliyo oo marka ruuxa mashaqo daahira waxaanu keri karayno awooddiisii kaba soo baxsano ama dayna soo qaato ama wax dee isaga mashaqa ay uguba sugantay markuu isuguba kelifo haddii wixii uu karayo u suurtogelayso iyada taas waa tii laba faray inuu dayfka la siiyo jaa-izadiisa oo dee malin habeenka horta hore oo kale in dayfkii loo samafala ama la karaameeyo waa nakii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh markaa faray oo mankan yuminu billahi walyowmi alaakhir falyukrimu dayfahu bal wixii debe matalan laakiin aanu qaadi karahayn inuu isku kalifo mahaye wixii kolba dhib u sahlan ayuu markaasna adigu uu siinayaaba bal taaba wey waxaa kaloo xadiidkaa way dhargeen ba inooguba sugan kolley riwaayaadka qaarkood ba waxay kuga yimaadeen ama axaadiis danmin iyo ama iyadoo dee aanu dheregu wax toosan ahayne laakiin kaasi wuxuu ku xambaaran yahay un ama ruuxu markuu hadiyo goore ay caado taasi u tahay ay leeyihin dee qalbi engeg iyo culays u daacadii ka cuslaada iyo waxyaalahaasaa kuba imanaya ama dee shabicii isagu marka la eego in xadka baxa ahaa oo dhici karta taas inuu xanuuna ka qaado daacadii inuu keri waayo uu caajiso uu hasado bal matalan taas oo kale waxyaalahay kaba dhalanayso kaaba weeye shabica madmuumkii kaasan oo kale marmar dhacaya ama shabic muctaada ah oo dee culimo kala duwan baa waxay soo naqliyaan fowqa alxad ama intaa dee yar xadka bax iyo dee dibirata laba yidhaaho oo kale inuu xaaraan ba yahay oo dhibta kaba dhalanaysa daraaddeed uu xaaraam yahay culimo kala duwan baa taa qowlkoodu yahay laakiin markaanu heerkaa gaadhsiisnayn wa waxa weeyaan wax ba'siyo kuba sugani ma jirto ama markay arrinta ay tahayba dee kolkol inta badan la helayna marmar wax la helay ruuxu bal waxoogaa u kaba qaadayo dee waxaa dherga lagu tilmaamaya basi kuma sugnaba weye waa ka adigu xaaladaas ama ay kaba dhalanaysa kasal iyo maalan isagiioo daacadii kariba waaye iyo bal amraad iyo waxyaalo hadduu iskuba badiya ay kaba dhalanaysa taas weeye ta adigu madmuumkii de xadiiskuna kolley taa kuma xambaarno xdثnي حجاaج بن شhاaعر qال xdثnا الضحاk بن مkلd n min رقعة cاaرض lيi bhا ثuma قرأه عalي bal xadيiثku kalley waa in أxاadiiث ama laba xadiiثo ama saddex khaaصatan israaci doona ay ku wada sugantahay muعjiزaaتkii rasuulka ilaahi صلaوaaت الlahi وaسلاaم عalيه aclaamtii نubwadiisa kuwo kaba mida ayay noqon markaa kolleyna dee sanadkina in badan iskuma hawli doono lafti aynaan hore usoo arki jirin ba halkan ku sugan oo muxuu yihi xajaaج بن شhaacir xadaثnii الضaحاk بن mklad baa ii warramay waa abu caasim الnabil lakiin muxuu yihi min ruqcati ruqcaduna waa waraaq ama de waa wixii wax uguma qornaayeen xataa jildiba haba noqoto waa ruqcad caarada lii biha manaa adhara lii biha weye uu ii muujiyey oo itusay ii bandhigay itusay oo manaa waa waraaqdii ama wixii kale saharag oo kalaba ahaa ay wax ku qoran jireen oo xadiidkani uguma qornaa ayuu daxaak ibnu maklad xajaaj ibnu shaacir tusay markuu tusay eeg waa u bandhigay waa u muujiyey xadiidkiina waa ku qoran yahay haddana muxuu sameeyey uma qara'ahu calaya eeg wuu tusay waraaqdii ama wixii ay wax ugu qornaayeen xadiidku kuma qornaabuu u muujiyo u bandhigayo uu tusay markaasaa intaa kumuu kaaftoomine xadiidkii waa aqriyey oo isaga korkiisa ku aqriyo muxuu yihi waa tan xadiidka ruqcada wixii ku qornaana waa intane macnaa xadiidkani wax uu qornaa isagoo kitaabadiisiila ama qoraalkiisi iyo halkii uu ku qornaa buu tusay horta waan u aqriya lafti ahaana waa u aqriyo wuxuu yihi akhbaranaahu xandalaة bn abi sufyaana qaala xadaثana saciid bnu mina qaala samictu jaabira bna cabdillaahi yaquul lamaa xufira markii la qoday alkhandaqu godki nimankii axzaabta dee aysa soo urursadeen ay jihooyin kala duwana ay ka imanayeen rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyna arrinkaa uu kaba war helay waa kii ishaara min salmaan alfarisi madiine intii laga soo geli kari lahaa waa qaybihii laga soo geli kari lahaa baa god loogu soo wareejiya haddaba markii godka la qodayo shaqadaa lagu jiray welina may iman dadka dee axzaabta aha ayaa ra-aytu waxaan arkay dee lagamana soo rawax ahayn hadhiyo habeen baa meesha la joogo shaqadii waa laga gaadhsiinaya intaana iman baa la doonaya in lagaba gaadhsiiyo ra-aytu waxaan arkay birasuulillaahi sala allahu calayh wasalam khamasan gaajaan kuba arkay waayo gaajadii baa wejigiisa kaba muuqato waxaa dhici karta lama noqonahaynba maalmo inaan waxbaba la dhadhamin waqti qabowna way ahaydba fankafa'tu waxaan u laabmay ilamra'atii haweenaydiisii rasuulka ilaahay buu idan ka qaatay xaggii gurigiibuu ku noqday faqultu lahaa waxaan ku idhi hal cindaki agtaada shayn wax ma yahay wax cunto ah ma haysaa fa ini anigu ra-aytu waan arkay birasuulillaahi sala allahu calayh wasalam khamasan shadiidan gaajo daran baan rasuulka ilaahay aan kuba arkay faakhrajat lii waxay ii soo saartay jiraaban jiraab fiihi fiigiisa ama dhexdiisa saacun saac min shaciiru cunto badan ma jirto waa in saaca waa intaan zakaatulfidriga uba bixino waa intaan laba kiilo iyo barh aan kaba badnayn bal maalan taas baa oo heed ah ayaa ku jirtay cunto intaasaa u ahayd walana annagana waxaa noo sugnayd buu leeyahay buhaymatun waa tasir tasqiiru bahmatin bahmatna waa neefkan dee ama baraarka ah ama waxaarahoo kale kuwadaa yaryar oo daajinun macnaa ah kuwaa guryaha lagu calfiyo waa waxay lahaayeen neef adugu bal matalan ama idaha noqda ama riyo weliba aan weyneyn oo aan guryaha aan debedda loo dirin oon debedda u foofine guriga uun lagu calfiyo taas baa u sugnayd daajin habeen dhaweydna waan soo haynay qaala wuxuu yidhi fadabaxtuha daajinkii ama waxartii baaba neefkii sakhladii buu gowracay aan gowracay wadaxanad iyadna waxay ridiqday intay tuntay ay ridiqday de waxa weeyaan oo dee ay haddana way qooshaysaa oo cajiin bay kaba samaynaysaa saacii shaciirka ahaa fafaragat haweenaydii jaabir way dhamay ka faaruqday weeyo hawshii iyada xaggeeda ahayd oo waa daxnigii iyo cajiinkii weeye ayay ka faaruqday ilaa firaaqi maca firaaqidha ilaad macna macaan kaba dhigne waa isagu neefkii isagaa gowracay isagaa haraggii ka saaray isagaa hilibkii googooyey haddaba intii uu isagu hawshaa hayay aya iyadna daxnigii iyo bala markaa wixii intay ridiqdayba haddana dee ay bal matalan cajiinkii iyo wixii ay bilowday qooshtay wixii marka mar baanu wada dhamaynuu leeyahay oo iyaduna ay wixii qaybteedii ahayd ee daxnigii iyo cajiinkii ama cajnigii bay dhammaysay aniguna aan dhameeyey hilibka iyo gogoyntiisii faqadactuhaa waa daanjikii ama bahaymadii hilibkeedii weeyaan ayaan googooyey fii burmatiha waa disteedii burmada waa tii habeen dhaweyn aan soo hayna waa weel dee xijaaro ka samaysan ama dheryahoodii ahaa bal matalan taas baan ku googooyey oo dabkii la saaray iyaduna bal matalan markaa dee de qooshkina muddo u yar baahan yahay ama cajiinkii inuu baxo uma wallaytu ilaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay xaggiisii ayaan u jeestay oon u laabmay faqaalat waxay tidhi haweenaydii laa tafdaxni ay fadeexaynin birasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam waman maca war rasuulka ilaahiyo cidda la socota ay igu fadeexayno ujeedo dad badan ha u yeedhine in yar oo rasuulkii ilaahay de iyo bal in yaroo kooban oo la socoto intani ay ku filaatown uba yeedh oo dad ka badan haddaad keento dee anaa meeshii ku ceeboobaya ku fadeexoobaya barakada dee iyo meesha caalamka nubuwe ee meesha jiriya taasiyo de inay may ogeyna qaala wuxuu uhi faji'tu waan imi rasuulka ilaahay baan u imo fasaarartu waan la faqay hadal buu hoos dhegta u saaray de waxa weeyaan kolle waa inoo dambaysaao weliba kitaaba adab waa inoo dambeeyaayo hadday dad meel wada joogaan ama dadku ay saddex iyo laba inay gaar ahaan u sheekaysaanay u faqaan rasuulka ilaahay uu nahiyey laakiin imaka waa dad badan de oo taasi xaaladii nahyiga maaha waa marka ruux keligii meel ku hadhayo labana gaar ay isla baxaan oo dhici karta ruuxii inuu dee isilaa mala adigaaba arrintani kugu saabsan tahay faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi inaa qad dabaxnaa buhaymata lana buhayma annaga noo sugnayd baan gowracnay wadaxanat haweenaydna waxay dee ridiqday oo saacan saac min shaciirin heed oo kaana cindanaa agtayada kuba sugnaa fatacaalo kaale anta adigu fii nafarin nafar nafar dhexdii xaalaad kuba sugantao macaka adiga macaaga oo ujeedadu waa dad aan dee toban kaba yeer ama kaba hooseeya oo adiga kula socda intaas bay waxa weeyaan markaa kaalaya dee intaasay kuba filaan kartaa waxaan haynaayo jaabir markuu sidaa yidhi rasuulka ilah intaa hoos ugu sheegay ayuu fasaaxo dhawaaqay rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam o qaala wuxu uhi ya ahla khadaqi waa kun nin baa meesha jooga waa kun nin reer khadaqow reer khadaqow ina jaabiran jaabir qad sanaca wuxuu sameeyey lakum idinka suuran weliimo iyo cazuumu idin sameeyey ee faxaya halaa bikum ina keena weeye kaalaya kaalaya idinkoo degdegaya asuur iyadoon wowda uun la reebo oon hamse la aqriyin waxa weeyaan aلطacaamu اladii yudcaa ilayh waa cazuumada waa cuntada la isugu yeedho ayaa suur laba yidhaa amase waa aلطacaam muطlaqan waa cuntada guud ahaana waxay leeyihin lafdigu carabi maaha waa lafdi farisiya ayay leeyihiin waxaana uu sheekhu leeyahay axaadiid baa waxay dee ku timi kala duwan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh inuu ku hadlay alfaad aan carabi ahayn taasi waxay tilmaamaysaa inuu banaan yahay kolley wuxuu hadalka uga jeedaa axaadiis xaakim iyo ay wariyeen ba waxay ku yimaadeen dee diidmo ama nahyin la iskaba nahiyey in afka faris laguma hadlo de waa afkii markaa iyaga aada uguba dhowaa dadna markaa malaa wax ka garanayena ay jireen hadalka lagu hadlo bal matalan radaanada iyo ama afkaasna inuu wax nifaaq beeraya yahay laakiin labada xadiidba aad bay daciif u yihiin sheekhu markaa walow aanu kuwaa soo qaadin waa arrinku ishaarayo xadiidkan mahay dee axaadiid kaleo kelimaad aan carabi ahayn mar rasuulka ilaahay ku hadlay waa jiraayo marka hadal dee kalaam kale lagu hadlaa maha shay xaaraam ah maaha si axaadiistaasna kuwa la ictimaadsan kara maahe bal arrintaa kuba yimaama nifaaq iyo waxaa inay tahay iyo ama ay keenaysa nifaaqii beeraysa iyo waxyaalaha kuba yimi khaasatan luqadan reer faris dee lafdiga xadiidku waa siduu kuba yimeen faxaya faxayo halan oo laanta aane aan tadwiinno iyo iyadoo faxayo halaa un la yidhaaho labadaba way isku dabdiyaan macnuhu waxa weeyaan kaalaya un weeyaan oo idinkoo degdegaya kaalaya wa qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam markaa jaabir dee kolley ilaahba ogaa wixii qalbigiisa kusoo dhacay iyo khajiraad iyo naxdinba ahaa waa tii dardaarankii haweenaydiisana waa qabay markaasaa rasuulka ilaahi wuxuu ku yidhi laa tunziluna hadejiniina burmatakum dherigiina dabka ha ka qaadina wey walaa takbizuna hakimisaynina hadubina cajiinakum qooshka cajiinatakum waa qooshkiina ama cajiinadiinaasna ha taabanina ilaan ka imanayo weeye sideeda haba ahaato xataa ajiya ilaan kaba imanayo macnaa dherigaa dabka saaran dabka ha ka qaadina cajiinada ayna markaasna yaan la bilaabin dubitaankeeda la dubee laga sameeyo khubsi ilaan kaba imanayo faji'tu waan imu uu kasoo horeeyey wajaaءa rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm yaqdum الnaasa rasuulka ilaahi baa yimi isagoo dadkii horkacayo kaba horeeyeyn isagaa maanta dacwadale jaabir ma lahayn xatىa jiئtu bimra'ati waan socday ilaan haweenaydii u imi faqaalat waxay tidhi bika wa bika maanaa dee markii ay ogaatay rasuulkii ilaahay iyo reer khandaq oo dhami inay soo socdaan ay una qaadatay inaanu dee rasuulkii ilaahay arrintii uba sheegin oo isaga jaabir waxaan uu sameeyey ayay dee adigu hadallay ku tidhi way ceebaysay way canaanatay oo markaa ama waabay habaartay oo ay tidhiba dee waxa weeyaan facala allahu bika kada wa facala allahu bika kada waxaas dee ikaari ha ku hesho waxaa lagugu sameeyo oo kale ama waxa meesha ceeb iyo waxyaalaha kaba yimaada adiga weeye iyo ama dee waxaan oo dhami wuxuu kuba yimi nadarkaaga xun iyo taladaada xun iyo adigu hadallay tidhi markaasaa muxuu yidhi faqultu waxaan idhi qad facaltu aladii qulti lii waan sameeyey anigu sida adi tidhi aada igula sii dardaarantay xaggayga arrinku maaha waan sameeyey arrinkii waan sameeyey xadiidka kolley xaafid xajar iyo soo naqliya asxaabu siir ay soo arooriyeen ba wuxuu kuba yimi markii uusan u yimi uu soo gaadhay inay weydiiso ay tihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh mau sheegtay waxa aan dee agteedna kuma sugan iyo arrinkaasoo ha buu yihi haddaba rasuulka ilaahi ilaahiyo rasuulkiisaa og bay tihi waana hadal ka duwantay nooguma sugane laakiin siday ku jabciyeen oo markii hore inay xaaladan ogaan ayade ay aragtay un dadkan soo socday aada iyo aada u fara badan waxay haystee gurigeeda yaalana ay og tahay ayay hadallada tidhi markii dambe laakiin uu sidan kuba yidhi una sheegay rasuulka ilaahay inuu dee arrinkii uba sheegay rasuulka ilaahay xaggan uu xaggiisa kaba sameeyey arrinkan ayay markaa dabeeta tidhi allah warasuuluhu aclam markaa arrinku markaa taasaa deeta ay noqotay inay iyadii dee ogaato ay markaa ay markaa dareento ee waxay markaa inay arrin kala jiraan oo rasuulka ilaahay cabditan u sameeyey isagoo dee xaaladan ogba markaasaa wuxuu ihi faakhrajat lahu rasuulka ilaahay bay usoo saartay cajiinatana waa dee matalan qooshkii iyo kimistii ay markaa ama daxiinkii iyo wixii ay ridiqday dee bal matalan taas bay usoo saartay fabasaqa fiiha uu ku tufay cajiinadii candhuuf buu kuba tufay wabaaraka macnaa uu barakeeyey ujeedadu uu duceeyey in ilaahay barakeeyey ayuu ku duceeyey uma camada rasuulka ilaahay wuxuu u qastay ilaa burmatina disdadii oo ama dherigii oo dabkii saaran fabasaqa fiiha iyadiina candhuuf buu kuba tufay wabaaraka tiina ilaahay buu baryey in ilaahay barakeeyo uba badiyo uma qaala wuxuu yihi isagoo la hadlaya haweenaydii idcii waxaad u yeedhaa khaabizatan waa mid dubta khaabizo oo kimista dubta faltakbisa dubta macakii adiga macaga ujeedadu dee hawshu intay moodaysa bay ka badan tahay ruux keligiina kuma fulaan karo dadkiina waabay soo dhow yihiinba ee cid kula dubta u yeedh buu yihi ha kula dubteen waqdaxii dhur buu yihi rasuulka ilaahay min burmatikum min burmatikum disdiidinan macnaa markaa dherigayaan ama dabka lagaba qaadin ee iyadoo saa dabkii u saaran un kolba wixii loo baahanya dee kimisa marka weelkii lagu rido waa lagu qoynayaa hilibkan iyo maraqan baa lagu qoynayaaye macnaha mikhirafada qaado waa waxaan dhuraha qaado waxaad ka soo dartaa un durmadiinaaso oo markaa wixii dee kolba looga baahnaa hilib iyo maraqiibaad laga soo daraya ama dee dhurihiiyo waxa aybay adeegsanaysaa laakiin walaa tunziluha dabka ha ka qaadina ayuu yihi wahum alfun jaabir baale kun bay ahaayeen fauqsimu billaahi waxaan ku dhaaranayaa ilaahay laakalu way cuneenoo waa kunkii xataa tarakuuhu ilaa ay ka tegeen waa cuntadii oo wanxarafuu ay laabmeen oy gadoomeen walxaal ina burmatana disdayadii lataqidu ay karayso kamaa hiya dabkii bay saaran tahay may madhan weli sidii baa hilibkiiyo maraqii uguma jiraan si ay markii hore u karaysay macnaa taqli weeye ayay u karaysaa waina cajiinatana cajiinadayadiina aw kamaa qaala daxaak latukbasu la dubayo kamaa huwa e waa huwad wuxuu u laabmayaa oo dee cajiinkii buu ulaamaya cajiin ahaan buu ulaamaya si uu markii ore ah ujeedadu weelkii uu ku jiray cajiinkan la dubayaana weli waa buuxa un si un baa loo dubayey mumadhan muu madhan bal waa baaqi disina si un bay wax uguba jiraan dadkii kunka ahaana way wada dhargeen oo way wada fudheen bal markaa xadiidkan iyadoo xadiid kale inoo dambeeyo isaguna laba mid ah kolley ta inoogu sugan xadiidkan iyo dee waana arrin soo noqnoqotee ta inooguma sugan oo arrinta ugu weyne waa calam aclaamtii nubuwada rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo dee mucjize mucjizaadkiisii kaba mida ama dalaa-ilkii nubuwada oo ah taghiiru dacaam wax yaro oo koobnaayo intuu aad ilaahay uba badiyey dad aada u badan deeqay taasna xadiidkan iyo kainoo dambeeya un maaha meelo kala duwan xataa wax horeynu soo marray oo dee taasana way jireen oo kitaabulimaan iyo meelo kale baan kuma soo marray arrinkani marka la eego axaadiisa ku soo aroortay dee mid kasta dariiqiisu dariiqa axaad haba noqdee macnahan ka wada dhexeeye ah dacaan koobnaa in ilaahay badiyey uu cadad aada u badan deeqay waa shay tawaaturay rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xaggiisa kaba tawaaturay taasi waa mid arrin kalena culimada halkan way sheegaan oo isna aclaamtii nubuwada kaba midaho iyadoon weli la gaadhin waktigaa uu badanayo waxaan ee ilaahay badinayo waaba markii arrintii loo sheegay oo uu rasuulka ilaahay khandaqii joogo dadka tiradaa lena uu arkayuu og yahay waxa ka horreeyena uu og yahay ayuu dadkii u wada yeedhay taasna maxaa kuga sugan in arrintani ay dhici doonto eeg arrintani ay dhici doonto cuntadaa yare ay dadka intaa le ku fillaan doonaan ayuu sii ogaa iyadana taasna midi markaa waxa weeyaan waa inay wixii bateen bateen bateen ay dadkii ku wada filaadeen midna intaan taaba la gaadhin rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh inay xaaladu saa noqon doonto oo intan ilaahay badin doono barakayn doono ay dad aada u badan deeqi doonaan iyadoon weli la gaadhin uu sii ogaaba weye labaduba aclaamtii nubuwada iyo mucjizaadkiisii bay salawaat ullahi wasalaamu caleyh ay kaba mid yihiin waana ta inooguma socota iyada xadiisyada dambe xadiidka anase duruqdiisu ay badnaan doonto waana kan bal wixii aan ka gaadhi karnaan wadayna وxadثna يحyى بن يحyى qال قرأت على مالك بن أنس عن اسحاq بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول isحاq بن عبد الله بن أبي طلحة ninka taaبiciga cاalimka ahaa kollay horeynuu soo aragnay أنس بن malikna adeer buu uyo isaga waa nin kitaabka ku badan weeye cabdاللahi بن أبي طلحana rasuulka ilaahay waa loo keenay markuu dhashay umu sulaym baa dhashay waa ninkii dee magaca u bixiyey taxniigana uba sameeye bal taasna waa ninkaas ducadii ilaahay uba duceeyey habeenkii intuu ilmo kaba dhintay ilmaheediioo mayda ayaanay ninkii u sheegin waa may sheegin ninkeedii abudalxa way isdiyaarisay uu soomanaa way cashaysiisay iyadiibaa isu diyaarisay inay kulmaan isagiina ilmihii markuu weydiiyena imika waa iska degan yaho iminku ugu roon yahay bay ka cabirtay markaasuu iyadiina u tego markuu u tegey dabadeed ayaa ay u sheegtay tihi ilmihii hala aaso aad buu ugaba cadhooday oo kii rasuulka ilaahay marka u tegey hi ilaahay idiin barakeeyo aroskiinii xalay taa idiin barakeeyo inankan cabdullahi bin abi dalxa ayaa ugu dhasho dad kala duwan oo culimo ah ayuu wada dhalay laakiin iyadoo cawl hore isxaaqun aan soo arki jirnay caawa bal haddii aan gaadhno dee dhowr nin oo kale oo ilmo cabdullahi bin abi dalxa oo xadiidkan adeerkood aan iska wada wariyey ayaa caawa aan arki doonaayo qolooyinkii de uu cabdullahi bin abi dalxa dhalay oo xataa inay isku magac yihiin midba uu kuba jiro laakiin isxaaqa horean u arki jirnay kuwa kale ay noo dambeeyeen insha allahu tacaala oo bal wixii aan caawa ka gaadhi karna aan arki doonaa wuxuu ihi anas ibn malik waxaan maqlay yaqulu qaala abu dalxata abu dalxa ku yihi liumi sulaymin qad samictu waan maqlay sawta rasuulillaahi sala allahu alayه wasalam rasuulka ilaahay sawdkiisii daciifan xaaliyo macnaa rasuulka ilaahay baan hadalkiisii maqlo aada u daciifa ama daciifa acrifu aan garanayo fi ljuuca gaajaan ka dareemayeyba fahal cindaki agtaada min shayin wax cunta ama haysa faqaalat waxay tii nacamhaa faakhrajat waxay soo saartay aqraasan waa jamcu qursin waa gobollo ama waa ino dee qidca la arko dee iskaba engegtayoo uga hadhay wixii cuntadoodii ay dubteen oo min shaciirin heeda waa gobollo iyo qidcooyin heed ah ayay soo saartay uma akhadat waxay qaaday khimaaran hagoog lahaa iyadoo u sugnaato mare ay dee hagoogan jirtay ayay soo qaaday falafat way duubtay alkhubza waa aqraastii waa kimistii ama khubzigii bay bibacdii maradii ama khimaarka barhkii bay ku duubtay oo intay dee kimistii ayay daraftiisii ku xidhay bay saa ugu duubtay uma dasatu waxay gelisay taxta thawbi oo halkaa dee maradiisii ama qamiiskii u xidhnaa hoostiisa si ay ugu qariso ayay gelisay waa intii dee khimaarka ahayd ee khubzigani uu kuba xidhnaa ee kulaab ay ku duuduubtay waradatni waa khimaarka wixii ka soo hadhayna way ii garba saartay ii markaa ihuwisay bibacdi barhkiisii kalena rida oo kale iyo waxuu dusha saaro ayay ugaba dhigtay uma arsalatni way ii dirtay ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam qaala markaasaa wuxuu hi markaas fadahabtu bihi anas baa leh waa khubzigii baan anoo sida waa rasuulka ilaahay balidoonsa way u dirtay imaka uma yeedhin wuxuuna waaba dee kimistaa engeganba weeyaane abal khubzigaaba weeye fadahabtu bihi waan la tegay oo fawajadtu rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam wuxun baaban arkay oon la kulmay rasuulkii ilaahay jaalisan xaal u fadhiyo fi lmasjidi walxaal macahu الnaasu faqumtu calayhim waan isdul taagay faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam dee waana qariino kolley waa dul taaganye ma hadlin isagoo taagan markuu arkay ayaa wuxuu yihi arsalaka abu dalxata ma abu dalxa ku soo diray qaala wuxuu yihi faqultu nacam haa baan idhi faqaala wuxu uhi lidacaamin macunta ayuu kuu soo diray de noogu yeedhaya macunto ayuu noogu yeedhaya yadcuuna lidacaamin macuntu noogu yeedhaya weye faqultu waxay nacam haa wixii uu hayeyna waatanoo kilikiladu ku hayaaba waa shayga yare side wax kalaba maaha wax kale guriga kuma dambeeyaan faqaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam liman maca dadkii la socday oo ilaa sideetameeye ayuu ku yidhi la joogay ayuu yihi qumu kaca qaala wuxuu yihi fandalaqt fandalaqa anas may rasuulki ilaahay baa tegey oo dadkiibuu soo horkacay wandalaqtu bayna aydihim aniguna waan ka horeeyo iyagoo hortood baan socdayba xataa ji'tu abaa dalxata ilan abaa dalxa waa zawju umi ayaan u imi faakbartu warkii baan u sheegayo wixii dhacay faqaala abu dalxata abu dalxa wuxuu uhi ya uma sulaymin qad jaءa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam binnaasi rasuulki ilaahay buu dad rasuulki ilaahay dadkii buu laba yimi walaysa cindana agteennana kuma sugnaanin maa nudcimu waxaan ku qudino waxaan siina ma hayno rasuulki ilaahayna dadkii buu keenay faqaalat waxay tihi haweeneyda haddee caqliga badnayd allahu warasuulu aclam dee kol hadduu rasuulki ilaahay iskama soo kaxayn inay baradakada kaleba way jirtaaye ilaah iyo rasuulkiisa waa ujeedadu halkan uu leeyahay waxaynu siina maba hayno tii bay leedahay meya allah warasuulu aclam qaala wuxuu yihi anas baa leh fandalaqa abu dalxata abu dalxa tegey aqalkiibuu kaba baxay uu ka hor tegey rasuulka ilaahay xataa laqiya rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam waa soo dhoweyn wuu baxay rasuulka ilahi buu kaba hortegay ilaa u laba kulmay faaqbala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi baa soo qaabilay macahu maca abi dalxata dadkii way ka soo horeeyeen xataa dakala ilaa gurigii ay soo galeen wixiina waa u sheegay ba jiray faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيyه wasalam halumi keen maa cindaki agtaada wixii kuba sugnaa ee waxadaysa ya uma sulaymin umu sulaymay faatat bidalika اkhubsi wax kalaa ma hayso waa goboladii yaryaraa ama intii kimisahayd ee anas kilikiladiisa kuma sugnayday halkaa gelisay maradiisaa kuma qarisay intii bay laba timi faamara bihi rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa amray weel baa lagu riday oo xeedaa lagu riday fafuta waa la googooyey wacasarat way maroojisay ama way murdisaybo calayhi wa calى اlkhubsi umu sulaymin cukatan qumbe laha iyada u sugnaaday ujeedadu waa cukadu waa dee ama haragga mise waa dee qumbeheedii oo kale uun waxaa weelka haragga lagaba sameeyey dee musadiirka subag iyo waxaa laguma shubto marka subag badani kumuu jirin laakiin waxyaala mala guntiisa ku harsanaa baa jira casriguna taasuu keenaya de wax la tuujinaya maha adigu waa iyadoo wixii balbaqaayaha ah ee kuba harsanaa ee subag iyo wixii ahabay baaxi intay soo murdisay ayay faadamatu waxay idaam ugaba dhigtay kimistii markii hore ay dirtay ee aan idaamka lahayn tii baa lagu qooyey wixii bal kaba hadhay ee baqaayo ahaa ee cukadaa kuba sugnaa uma qaala fiihi rasuulu الlahi salى الlahu alay slm uma qaala wuu yihi fiihi waa fi hada الطacaam ama fi hada اlkhubsi rasuulu اllahi salى الlahu alيه wasalam maa sha allahu an yaqul macnaa uu duceeyey rasuulka ilaahay baa kuma duceeyey wixii ilaahay doono inuu idhaah ayuu yihi waa ducaahaan uma qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh idan licasharatin toban u fasax toban ha soo galeen waa intii dee xeedhadan ay qaadaysay eed ama hareeraheeda fadhiisan kari lahaa ama helayay meel uu gacanta kaba geliyo weelkan faadina lahum abu dalxa u idmay toban buu soo geliyey faakalu way cuneen xataa shabicuu ilaa ay dhergeen uma kharajuu way baxeen uma qaala wuxu uhi idan licasharatin faadina lahum faakaluu xataa shabicuu uma kharajuu uma qaala idan licasharatin xataa akala alqowmu ilaa ay qowmkii cuneen kulluhum dhammaantood washabicuu ay dhergeen walqowmu sabcuuna rajula aw hamaanuuna salawaat ullaahi wasalaamu calayka ya rasuul way haddaba ilaa qoomkuna toddobaatan ama siddeetan bay ahaayeen xadiidku waa inoo socdaa dee macnuhu waa inoo cad yahay waa aclaamtii nubuwada ee xadiidkii hore jaabir inooguma sugnayd labadiiba way inooguba sugan yihiin halkan xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna cabdالlahi بn numayri xa وxadaثna bn numayri wlafdu lahu qaala xadaثna abi qaala xadaثna sacd bnu saciidi wayaxya bnu saciid alanصari walaalkii sacd bnu saciid cabdurabi bnu saciid intaba kitaabkaynu kuma soo aragnay raggaa walaala ahee dee yaxya ugu caalimsane xadaثanii anas bnu maliki qaala bacثanii abu dalxata ilى rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm liadcuwahu wlxaal qad jacala طacaama markaa eeg walow xadiidkii raqam keliya ay siiyeen waayo aniga waxay tahay laba kun iyo afartan kaas baa inala socon doona ilaa duruqda oo dhamme ay dhammaato se imaam nawowi raximah اllahu tacaala leeyahy halkan waa laba xadiid bay kalayiin ka hore waa kaasoo uu diray khubsigii koobnaayay hayeen waa kuwan uba diray kana eeg waa yeedhin ay rasuulka ilaahi uba yeedheeno malaa dee waxaa roonaydba laba raqam inay kala yeeshaan labada xadiiثoo kana raqam gaara laba siiyo waa xaalo kale iyo waaqaco kale rasuulka ilaahay ba ii diray inaan u yeedho walxal qad jacala طacaaman isagoo cunto diyaariyey qaala wuxu de waa rasuulka ilaahay u yeedhun bay ahayd cid kale ha soo raacda may ahayn faaqbaltu warasuul اllahi salى الlahu عalيه waslm ala nas markuu masjidkii yimi baan u imi rasuulkii ilaahay oo dadkii ay laba joogaan fanadara ilaya xaggayguu soo eegay rasuulkii ilaahay fasaxyatu waan xishooday oo dee waan odhan kari waayey bal maala arrinkii baan uga sheegi kari waayo faqultu waxa idhi ajib abaa dalxata abaa dalxa kuu yeedhaye ajiib faqaal linas naga amusa de waayo yaa telefon ku hadlaya dibadda ula bax faqaala linaasi dadkii baa wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay qumuu kaca faqaala abu dalxata yaa rasuul allahi markii la soo gaadhay abu dalxa rasuul yidhi rasuulka ilaahay o inamaa sanactu laka shayan adiga un baan wax kuu sameeyey wax dad badan deeqa maan samayn adiga un baan waxoogaa yar kuu sameeyey qaala wuxuu yihi anas famasaha rasuul llahi salى الlahu alay waslm waa wixii saneecadii waa wixii koobnaaye uu sameeyey ayuu taabtay rasuulka ilaahay wadacaa fiiha biاlbarakati waanu duceeyo ilaahay inuu barakeeyo kuma duceeyey uma qaala wuxuu yihi adkil geli nafara min asxaabi casharatan toban soo geli waqaala kulu wakharaja lahum wuxuu u soo saaray rasuulkii ilaahay shay-a min bayni asaabici waa mucjizadii un bay kaba mid ahayd waxbuu farihiisa dhexdooda ugaba soo saaray hore inuu usoo maray biyo inay ka yimaadeen farihiisa dhexdooda oo dad badani ay cabbeen bal waxbuu farihiisa dhexdooda kaba soo saaray faakaluu way cuneen xatى shabicuu fakharajuu faqaala adkil casharata faakaluu xatىa shabicuu famaa zaala kama suulin yudkilu inuu gelinayo casharatan wayukhriju casharatan tobanna inuu saarayo xataa lam yabqa ilaanu harin minhum wa axadu axad ama minhum xaaluu kaba mid yahay axadun axad inaanu harin ilaa dakala inuu soo gala mooye faakala xataa shabic uma bacdiyeed haye-aha rasuulka ilaahay baa intii hadhay ayuu isu geeye weye haye-aha uu diyaariyey uu jamaca ujeedadu cuntadii xeerada ku harsaday buu dib usoo ururiyey faidaa waaba hiya anaa wixii xeerada kuba sugnaa miluhaa waa inay iyadiioo kala tahay xiina akaluu minhaa markay wax ka cuneen oo ujeedadu markuu tobankii ugu horreeyey soo geliyey intii ku jirtay weelka in leegun baaba ku jirta dadkaa toban tobanka kolba uu soo gelayeyna way wada dhammaysteenba ee waana cuneen waana dee mucjizaadka rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh welina xadiidku waa inoo socdaayo waxadaanii saciid ibnu yaxya alumawiyu qaala xadaanii abi abihi yaxya bnu saciid قال xdثnا سعد بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال بعثني أبو طلحة إلى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم وساق الحديث xadيiثkii buu kaxeeyey بنحو xadيiث بن نمyr غayر أنه qال في akhirhi wuxuu ku yihi iبن نمyr xadيiثkiisa aan kasoo baxnoo kale weeye لakiن akhirkiisa waxaa ku sugnaa ثuma أkhada rasuulka ilaahay baa qaaday maa baqiya wixii soo hadhay oo markay dadkii wada fuleen la socday fajamacahu wuu isu geeyo o uu ururiyey ثuma dacaa فيi haddana intii ayuu duceeyey biاlbarakati barako ilaahay uu barakeeyuu kuma duceeyey qaala anas baa wuxuu yihi facaada wuxuu noqday kamaa kaana intii uu markii hore ahaa uu batay haddana oo ilaahay baa badiyey faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay baa odhanaya duunakum haada wuxuu la hadlayaa qoyskii reer abi طalxa abu dalxa iyo umusleymiyo dadkii qoyska ahaa markaasuu yihi duunakum khuduu qaata haada idinkan waa kaas cuna weeye taasoo bal iyagu markay cuneen baa siday noo soo socota ay wax kalena ka hadhayn oy jaarkii gaadhsiiyeen وxadaثnي cمr النaqd qال xadaثna cبdاللahi بن جaعفr الرaقي قال xadaثna عubayd اللahi بن cمri عan cabdالملك بن cmayr عan cabdالرحمن بن أbي لaylى عan أنس بن مالك qاaل أmara أbu طلحةa أma سulaym buu أmray an تصنca للنaبiي صلى الله عليه وsلم dacاama waa xadiidkii dambe لنafsihi khاaصة waa rasuulka ilaahay naftiisa gaar ahaan inay cunto u samaysuu amray ثuma arslanii ilayh waa keligii buu doonayey markaasuu ii diray isagii wasaaqa xadiiثa xadiidkii iyo dee dadkii la joogayay inuu rasuulka ilaahay dadkii yihi kaca taasaa inooguma sugnayd waqaala fiihi waxaanu xadiidkan dambe ku yihi markuu soo gaadhay fawadaca الnabiyu salى الlahu عalيه waslm yadahu gacantiisii buu cuntadii duldhigay wasamaa calayhi bismi اllaahi buu yihi waanu duceeyey ثuma qaala wuxuu yihi ida lcasharaة faadina lahm fadakluu faqaala kuluu wasamu اllaha cuna oo bisinkana u qabta bismi اllaahi dhaha faaklu xatى facala dalika bثamaaniina rajula ilaa sideetan nin uu arrinkaa kuba sameeyey ثuma akla الnabiyu salى الlahu عalيه waslm bacda dalik markay rag dadkii kale wada cuneen dabadeed buu rasuulkii ilaahay iyo ahlulbeyt ahlubeytkina ay cuneen oo ay culimadu yidhahaan dee ninka dayfka ah ama dadka guriga lihi markay dadkan ay u yeedheen wax cunaan dabadood bay cunayaan de allahuma hadduu dee ninkii laba cunayo si u cunsiiyo cid kale aanay hadhsin waaba saxe laakiin dee iyagii markay dadkaasi cunaan baa iyaga ee markooda yahay oo de ada dadkii kale ugaba dambaynayaan haddii aanay dee mushaarakadani dhiirin iyo aanay unoqonayn se haaliban iskaba badan wataraku weliba waxay ka tegeen suran halkan suran hamsadu way dee marka hamse weeye halkii hore suura baan soo maray waa baqiyo waa wax hadhay oo dee baqiye oo cunto haddii waxbaa kaba hadhay وxadثna cبd بن حmaيdi qال xadثna cبdاللahi بن مسلمة qال xadثna cبدالعaزيز بن محamdi waa daarwrdi عan cمr بن yaحyى عan abihi abihi yaحyى بن cmaarata weeye waa nin ansaara labadooduba waa laba ninoo siqa weeye oo labaduba rijaasha lixda ah kaba mid ah midna saadisa iyo midna ثالثة عن أنس بن مالك بهذه القصة في طعام أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه فقام أبو طلحة على الباب kadinkii buu istaagay waa isagoo sugaya حتى أتىa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم فqاaلa له wuxuu ku yihi yا رsuuل اللhi إنما كاna شhayء وsيr waxba may ahayn wax yaroo kooban oo adiga un aan kugu talagalay ama adiga un ku deeqaya ayuu ahaa waxaan haynaa kaanadna halkan taamo weeyaan oo uma baahna khabar weeye macnaa wixii jiray ee xasilay ee markaa la helayaba wuxu aha wax yarun wax dad badan deeqa ma aha qaala markaa rasuulka ilahi wuxu uhi haluma keen bal waxaad hayso fa ina allaha sayajcalu fiihi lbarakata ilaahay baa baraka yeeli dee rabbina waa yeelo waa kaa iyagii markay dhergeen dadkii xataa jaarkii gaadhay وxadثna cبد بن حmaydi qال xadثna khالد بن mkلd الbjriy qال xadثnii محamed بن muسى qال xadثnii cبdاللahi بن cabdاللah بن abي طلحةa waa nimankii aan sheegayay mid kaba mida waana nin siqo oo isxaaq iyo waa raggani waa isla wada dabaqon waa raabican dabaqadooda mslim iyo نasaa-i buu kutubtooda kuba sugan yahay عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقال فيه ثم أكل رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت وأفضلوا waxay reebeen ma أبلغوا جيرانهم waxay jaarkoodii gaarsiiyeen waan iska dhamaynaya baka وxadثnي الحسن بن علي الحلواني قال xadثna وهب بن جرير قال xadثna أbي قال سمعت جرير بن زيد يحdث عن cمر بن عبدالله بن أبي طلحة waa nin kalo cبدالله بن أبي طلحة dhalay oo iyadna hore aynaan usoo argin xaafid بن xajarna waa siqaة caabid min الraabica waa siduu kaba cabiro muslim iyo abu da-udo lakiin fadaail اlansaar maaha kitaabkiisa sunanta labadaasuu kutubtooda kuba sugan yahay muslimna xadiidkan unbu isaga kuba leeyahay can anas bni maliki qaala ra'aa abu طalxata rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam mdajican xaaliya fi lmasjidi yataqalabu waaba markaa isrogrogayo oo dahra libadni la bogloynayo ujeedada rasuulka ilaahay masjidkuu jiifay kolba dhinac buu isrogayay gaajo adagna waaba jirtay faأtىa uma sulaymin faqaala inii ra'aytu rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam mdajican fi lmasjidi yataqalabu dahra libadnin وأظنه jaaئعا وsاq الxadيiثa xadiidkaynu soo maray buu dabada kaba maray kaxeeyey dadkii badnaaye loo yeedhayo taas ee rasuulka ilaahay soo kaxeeyeyba وaqaala فيhi ثuma akla rasuul الlahi صلى الlahu عalيه waسلم وabu طلxaةa وأmu sulaym وأnas بn maliki waa intii ugu dambeysay rasuulka ilaahayna dee dadka kale isagaabay marti u ahayno isagaa soo kaxeeye wfadalat waxaa hadhay fadlaة baqiya iyo in baa hadhay faهdaynaahu ljiiraniha anas bale jaarka iyagii baabana haddana wax ka gaadhsinan u hadiyeen وxadثnي xرmلة بن yaحyى التujibiي قال xadثnا cبdاللahi بن وهب qال أخbarnيi usamaة أنa yعquب بن cabdاللahi بن abي طلxةa waa nin kaloo cabdاللahi بن abي طلxة dhalay waa nin kaloo isna ثiqa oo raabico kaba mida mslim oo keliyu kitaabtan lixdaa kaga sugan yahe kutubta kale kumaba sugna haddaba ninkaa yعquب بن cabdاللahi بن abي طلxةa xadaثhu usamaة بن زayd u waramay oo wuxuu ugu waramay أنahu samca أنس بن maliki yquل jiئtu rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilahi baan u imi yowma maalin fawajadtuhu jaalisa maca aصxaabi yuxadiثhum walxal qad casabahu xidhay badnahu calooshiisa bcisaabatin rasuulka ilaahay calooshiisa maraa ku xidhnayd iyo cisaabo faqaaluu waxay yidhaheen markaasaa qaala usaamatu wa ana ashuku usaama wuxuu leeyay waxaan anigu shakigaga jira calaa xajarin weliba dhagax baa ku hooseeyo dhagax intuu calooshii saaray si aanay calooshii isugu soo dhicin markaa gaajadu badantayna way samayn jireen taas ayuu marada dusha ka mariyuu saa uguba xidho xajar inuu meesha jiray shaki baa igaga jira faqultu libacdi asxaabi hadalkii anas baa inoo soo noqday dadkii kale la joogay asxaabtiisaa barhkood baa waxaan ku idhi lima casaba iyadoo la takfifiyey iyadoo la shada labadaba way banaantahe wuxuu u xidhay rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm badnahu calooshiisa faqal wuxu uhi min aljuuci waa gaajo daraaddeed fadahabtu ilىa abi طalxata wahuwa zawju umi sulaymin binti milxaana faqultu ya abataah aabihii maahayn hooyadii buu qabay dee waa majaaz ahaan waa waalidkii hooyadii buu qabay kollay qoyskana waaba dee reerka ayaan adeerkii rumaba ahaanin be reerkan reer bani najaar bay iskuma ahayn lakin de waa imika inuu zawja umihi haya cibaaradaadi waa majaaz ahaan abo qad raأytu rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm casuma badnahu bcisaabaة fasaأltu bacضa aصxaabihi faqaluu min aljuuci fadakla abu طalxata calىa umi faqaala hal min shayin wax ma jiraan faqaalat nacam cindii kisarun waa aqraas ama waa jamcu kisratin waa gobollo min khubsin iyo wa tamaraatin xabado timira ah fain jaaءanaa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm waxdow hadduu waa intii u markii hore riwaayaadkii hore aan kuba soo marnay wax yaroo kooban oo rasuulka ilaahay khaasata nafsi ayay u sameeyeen oy uguba yeedheen hadduu keligii inoo yimaado ashbacnaah waan dherginaynaa wain jaaءa aakharhum haddii xataa ruux labaad soo raacana qalla canhumuu kaba yaraanaya ثuma dakara wuxuu sheegay saa'ir alxadiiثi biqisatih hadda imanka waa yacquub bnu cabdillaahi isaga anas ka warinaya dhowr ino horo anas ka warinayaana way inoo horeeyeen xadiidkii hore qisadna ay la socotuu sheegay وxdثnي حجاaج بن شhاaعر qال xdثnا يuنس بن محمد qال xdثnا حق بن مymuن عن النضر بن أنس wn أنس بن مالك maanta عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في طعاaم أبي طلحة نحو xadيiثهم dadkii badnaaye أنس kaba warinaya xadيiثkoodii mid laba mida والله سبحaنه وتaعالى عlم سبحاaنك اللهمa وبحمدiك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفر